suuradda attawba attawba u soo laabashada alleh iyo toobadkeenka suuraddan sidoo kale waxaa la yidhaahdaa baraa'a oo macnaheedu yahay ka beri ahaanshada gaalada ka fogaanta shirkiga iyo xumaha ama ka bixitaanka ballamaha gaalada khaa'imiinta ah bisinka laguma xisin bilowga suuraddan waxaa sidoo kale la yidhi suuraddan iyo suuraddii hore al anfaal waa isku hal suurad sidaa awgeed male bisin براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
kani waa ogaysiis in alle iyo rasuulkiisa ay beri ka yihiin kuwa ka midka ah mushrikiinta ee aad la gasheen heshiiska ha yeeshee ka baxay